Jimicsigu waxa uu kaalin ballaaran ka qaataa badqabka iyo caafimaadka jidhka bini'aadamka. Waxa uuna qayb ka yahay qurxiyeyaasha jidhka iyo habdhiska jidhka bini'aadamka. Magaalada Jowhar waxaa laga hirgeliyay markii ugu horeysay xarunta Dini Fitness oo ah xarun ay u dhammaystiran yihiin dhammaan agabka jimicsiga ama gym-ka loogu talagalay. Dhalinyarada magaaladan ayaa intooda badan ku aalamiinteeya xarunta Dini Fitness. Radio Wesnai oo booqday xaruntan ayaa wareysiyo gaar ah la yeeshay ardada dhigata xarunta jimicsiga Dini.
waa hal abuur fiican aad iyo aad usoo dhaweyneyna haddii aan nahay dhalinyarada ku nool magaalada jowhar waa wax aad iyo aad looga baahnaa oo ka maqnaa magaalada maadaama la helay xarun jirka lagu dhiso laguna aalmiinteeyo oo caafimaadkana qayb ka ah waayahay goortee kusoo biirtay qaybteed ka aalmiinteysaa oo aad rabtaa inaad iska dhistid adiga maxaas kugu dhali in xaruntaa kusoo biirtay cabdifitax waa mahadsan tahay jimka hadda waa cusub yahay oo wuxuu furan yahay muddo laba isbuuc ah labada isbuuc baan hadda waa dhiganayaa waxaa ka mid ahay tiimka jimka lagu furay ujeedada usoo galana jimka horta dadka ujeedooyin badan usoo galaan qaar waxay usoo galaan in cayil iska dejiyaan qaarna inay muruq isku daraan ama qaarna waa weight loss iyo weight gain marka ani waxaa usoo gala hadda weight gain inaan sameeyo oo oo jirkii aan ku dhisa usoo gala jimka aad iyo aad cabdifitax jimkan waa baahi aad u weyna loo qabay oo dadka waxay iska samaysan jireen waxyaabo macmal ah oo goongoon loogu aalmiinteyn jiray marka jimka baahi aad iyo aad u weyna loo qabay oo magaaladu ay baahneed aada umaadsan tihiin radio isnay maasha allah horta ugu horeyn waxaan ugu mahad celinayaa ninka barnaamijka aan aasaasay ee diini waay sababtaasi waxay tahay dadka reer jowhar inta badan waxay u baahan yihiin jimicsi jimicsigaasoo ah in islamarkaana jirkooda ay ku sameeyaan nusqaan ama jirdhimis inay ku sameeyaan ani ahaanteyda sababta aan waqtiga aan galay aan ku doorta waxay tahay waayo maalmaha kale ana waqtiyada kale jaanis uma haayo shariif xasan oo ka mid ah dhalinyarada magaaladan ku nool in badanna waaye joog usoo ahaa isbeddelka magaalada ay soo sameynaysay ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlayaa kaalinta jimicsiga iyo ganacsiga nihirgale uu ku leeyahay magaalada tanijowar walahi aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inay magaaladeeni ay yeelato jim dhammaystiran waa shay aan aad ugu faraxsanahay waa dhammaan waa midaan ka simanahay in badan ganacsiyada badan iyo barnaamijyo aan horey u duubnay waxaa ka hadli jirtay xaaladda magaalada iyo isbedelkeeda sida lagu gaari karo haddaba xaruntani jimicsiga ee loogu talagalay dhalinyarada maxaad is leedahay baahi ahaan way kaabi doontaa dhanka dhalinyarada horta wax badanay kaabi doontaa sababtoo ah dadkii faadka isaga batay qaarkood jilculosay noqdeen qaarkood waxay u baahnaayeen in garbaha loo soo dhiso ugu dambeyn maamulaha xarunta dini fadnes master dini oo la hadlaya radio wisnai ayaa ka warbixiyey hirgelinta xaruntan iyo baahiyaadka bulshada ay u qabaan waxyaabaha ay ka kaabi doonto iyo agabka ay ku howlgashay intaba
fikraddan waa fikrad muddo soo socotay balse ugu dambeyn waxaa la hirgeliyey sanadkan cusub ee labada kun shan labaatanka meeshan waxaan dah furnay shantii bishii janawari labada kun shan labaatanka balse dhismihii iyo fikirkeeda ayaa ah in muddo soo socday tusaale ahaan bilihii ugu dambeeye oo kale octoobar november iyo december waxaan wadnay qalabeyntii iyo dhismihii meesha balse fikirkan wuxuu nagu dhashay in aan xaruntan magaceeda la yiraahdo master dini fitness center in aan jowhar ka hirgelino horaantii sanadkii labada kun afar labaatanka balse caqabado badan oo jiray oo ugu horeyso inaan weynay goob u qalanta inaan jim ka furno aan weynay ugu dambeyn goob ayaan helnay oo annaga ayaan goobtaasi dhisnay waxaana ka hirgelinay xaruntan bulshada reer jowharna way soo dhoweeyeen waa xaruntii ugu horeysay oo agab dhammaystiran leh islamarkaasina laga hirgeliyo magaalada tani jowhar ahna xarunta jimicsiga ee dini fadnes